alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kathiira amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha lix iyo lixdanaad waxay leedahay ninka aabihii gabadha sodohda u ah isaga ayeedii ma aha laakiin aabihii bay sodoh u tahay miyay maxram iyadoona u noqonaysaa ama u noqon kartaa jawaabtu waxay tahay mar haddii aanay hooyadii aanay dhalin oo ayeydii aanay ahayn waxa isu keenay ay tahay uun xaaska aabihiiyo kale inay hooye u tahay oo aabihii ay sodoh u tahay wax maxramnimo oo ka dhaxaysa ma jirto oo gabadh ajinabika a weeye waxaanay soo gelaysaa dumarka ilaahay subxana watacaala uu yidhi maruu ka waramay intii xaaraanta ahayd oo xilla lakumaa waraa daalikum intaa inta ka dambeysa waa laydin xalaaleeyey daliil markaa ka xaaraantimeynaya amaba se waxa weeyaan maxram uga dhigayaana ma jiro marka waa gabadh ajinabi ka oo dumarka kale ajinabiga ka ah ayuunbay lamid tahay wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu